dadkii abaartu xoolaha ka dhammaysay waxaa ka mid a qoyskan soomaaliyeed oo ku dhaqan tuulada dixlo ka mid a deegaanka lagdheera oo labaatan kilomitir u jirta magaalada madoogaashe dad xoolihii kasoo dhammaadeen baan yahay meel qorax aan ku hortaagan yahay xalay afkooday ku bariyeen saakana waxba uma karinhay oo waan iska taagay waan iska joog waa qoys ka kooban sagaal caruur iyo labadii waalid xoola waxay ka lahaayeen konta neef oo ariya dhammaantoodna waxay u dhinteen abaartii sagaal canug baan dhalay afar baa xanuunsan xanuunkooda waa dhimirka wax daryeelo u hayana ma laho marka dadka xoolaha kasoo dhammaadeen wxweyaka u lahaa dhaafay baan ahay meejaan la soo galay waxaan hadda gadaashayda baahooy ilmaha ay ku hoydaan habeenkii dhulka seexdaan oo dad dhimirka ka jirin waxay soo galeen tuulada meel bannaan oo qorax dabayl iyo dhaxan badan ayayna fadhiyaan meel aan dhaarta qoraxaan ku hortaagan yahay jika aan wax ugu karsada mahay biyo waxaan ugu soo gada mahay raashin waxaan noogu soo gada mahay oo wixii wayaakada aan raacay eber buu iga baxay meel bannaan ahanta taagannahay in nala soo caawiyo nala soo gaaraan rabnaa daawo wax loogu gadi ma laho dhar wax loogu gada ma hayi wax gacantayda ku jira ma wax ilaahay iila laabaya moog waxa aniga og oo hadda u hayana ma jirto waxyaabaha xanuunka badan waxaa ka mid a ee aabbihii hooyadaba isla qireen in caruurtan xalay markii wax loo kariya la waayey oo dariska oo dab shidanaya ay arkeen in digsi intii dabka loo saaray biyo lagu shubay la dhahay cuntaa idin karaysa digsigii sidii loo babinhaya dabka u karahayay biyo keligooda ilaa markii dambe iska seexdeen oo sidaasi lagu sabaansamay oo sidaasi lagu seexiyey xalay waxaan siiyaan waayey markaan kari waayey oo si aan yeelo aan waayey haddaan dabkii eeli iska saaray oo dabka aan ololinay oo biyo madow saarnay si aan u maaweelinayno ninkaan kari waaynay bay iska seexdeen sida way xalay ku baryagaleen dadkii jiiraankii wixii wax karsanaya arkayin oon ka soo celceliyey oon maaji ku soo reebay maaji maan xalay haddana sida umaan ku baryagalnay hadda saaka sidii baan ku joognaa wax ilaahay leeyahay oo hadda aan ogahoo meel iigu maqan ma laho waxaan u hayo ma laho sidii baan hadda weli ku joognaa waxaan rabnaa dadka muslimiinta inuuna soo gargaaro inuuna caawiyo meeluu jirow afar ka mid a carruurta ayaa dhimirka ka xanuunsan nolosha reerkana waa mid cakiran gogashii lagu seexanaya ma hayaan raashiin uma hay biyo wax loogu soo gado ma hay kabtanaan taagan yahay hadda maantadana waxaan u karin balaheen khayre cabdi xasan waa hooyada qoyskan
inay gaajiyo carruurta qaar u dhimato waan ka cabsi qabaayo meel ku cawan wax ooga soo qaadi ma laho oo nin wax ku siin ma laho waxaan ooni gacanta ugu hay ma laho waxaan u soo gadi ma laho wixii wayaakada uu iga daba dhammaaday majanaaman hadda sidan waxaan sidan yeelaa aan garan layahaw aabbaha reerkan ayaa dhankiisa qiray dhibaatada haysata xalay afkooda ku bareen dabka intii la shidaa eele la saaray weli karaa raashinsiilolaa biyo iskaga buraayeen marka undhaxamoodeen bay iska saxdeen si loogu reebaa loogu maawhelinay dhanka kale dhafoorxumada iyo gaajada waxaa u dheera arad oo dhar asturan oo ku filan ma haystaan ubadkan iyo waalidkood dhulkay seexdaan gogol ma laho waxay xiranayeen haato uma hay oo meel dhulka ahan iska seexanna gogoshii uma hay dharka ay xiranayeen uma hay saabuun waxaa noogu soo gada uma hay biyo waxaa noogu soo gada uma hay meeshii oomana baa la taagan yahay waxay ku sugan yihiin xaalad adag carruurta xanuunsan iyo waalidkooda waxayna ku jiraan macaluul daran oo aysan cidna uga maciinin maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista tuulada dixle lagdheera